markabkan oo lagu magacaabo m v liberty ayaa habeennimadii xalay ka soo caariyey xeebta degmada xaafuun oo magaalada boosaaso u jirta afar boqol iyo konton kilomitir kabtanka markabkan soo caariyey maxamed faarax cabdi oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo dul saaran markabkan ayaa v o a u xaqiijiyey in markabkan uu xeebta degmada xaafuun ka soo caariyey habeennimadii xalay kadib markii ay istaageen dhammaan matooradii islamarkaasna ay nabad qabaan sagaal qof oo ka mid ah shaqaalaha markabka oo isugu jira saddex qof oo soomaali ah iyo lix qof oo u dhashay dalka kenya maxamed faarax cabdi kabtanka markabka m v liberty maamulka ayaa lagu xigay anigii oo laba nin oo soomaali ayaa ku harnay markab baxaryada waxaan waxaan een sagaal aniga iyo laba kale ayaa soomaali lixdan waxay ahayn nimankan kala horreysay waxaan ka soo baxnay boosaaso waxaan ku socoday muqdisho bandardayda aanla simana ayaa motoorka yaanoqbu ayuu baddaa na soo celisay waxayna keentay xafuun xafuun waxaan imaanay dekada meesha talyaaniga cusbada agteeda markabka magacii muxuu siday
m v liberty markabta marka hore wuxuu u socday alxudayda inuu u geeyo madaasiga xurto sacuudiga ayaana soo celin waxay dhaheen meeshaad u socotiin shiica ayaa haysata mana gei jirtin mombasa marka waxaan siinay bur bariis bustayaal joodari iyo maryo rugsige nimankan yamanta oo meesha dagaalada iga socdaan alxudayda waxaan ka soo baxnay bishii sanaad taarikh sagaal iyo toban taasoo intaa waxaan sugaynaa balla inay degto kow iyo toban bishii sagaalaad aan ka soo baxay boosaaso taliya ku-xigeenka saldhigga degmada xaafuun ee gobolka karkaar cabdinuur cumar ismaaciil kala foge oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa v o a u xaqiijiyey inay gacanta ku hayaan shaqaalihii markabka islamarkaasna ay markabka dushiisa saareen ciidamo ilaaliya waxaanu ku guulaysanay inaanu muuqo ciidankiina waxaanu saaray saaka lixda aroornimo waxaanu kala soo degay oo nasoo degay oo yiri nadiya dadka ajnabiga ah weliba dad kenyaan oo shan kaasaati waxaa noo qorshaysan annagu muka ku hayaa in aan wixii saaran aanu seefgarayno wax yar iyo wax wuxuu doon ha noqdo aan markabkaas loo tegin cid ay khusayso maaha cid kale ayanu tegin cid ay khusayso shaqadaas khusayso maaha cid kale ayanu tegin ayaa noo qorshay taliya waxaad sawir naga siisaa halka uu kusoo caariyey markabku ma buurba mase waa meel bannaan ah oo xeeb ciid ah oo laga jiidi karo waa meel ciid ah oo laga jiidi karo haddii uu helo gurna deg dega iyo aag loogu talagalay baalaha waxjiirista loogu talagalay waxaa jira qalab waxjiirista loogu talagalay haddii intii aan waxgaarin ay soo gaaraan way ka jiiri karaan waa meel ciid ah oo qar aan u dhoweyn oo qar aan u dhoweyn mursadii hore oo xaafuun magaaladii hore oo xaafuun oo burburtay ayuu ka soo caariyay meel u dhow u jirta ilaa saddex boqol oo mitir ma aha markii ugu horreysay ee xeebaha puntland ee ka tirsan badda hindiya ay ka soo caariyaan maraakiib iyo doonyo xilliga xagaaga kuwaas oo qaybtood la badbaadiyey halka qaar kalena ay ku burbureen goobihii ay ku soo caariyeen faadmo yaasiin jaamac v o a boosaaso